kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com oo sidoo kalena aad naga soo booqan karaysaan barta internetkaynu ku leenahay oo iyanaah qurbajoog com dhegaystayaal waxaa hadalhaynta ugu badan ee ahayd arrimaha somalilan toddobaadkiina dhaafay iyo toddobaadkanba xariga ay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee somalilan ay u geysatay ganacsade cumar caydiid oo markaa isagu waday dhismo tiyaatarka hargeysa dib loogu soo noolaynayo bulshada kala gedisan ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay seer maxamuud cumar oo aad ku wada garanaysaan oo ah fanaan caana oo reer somalilan islamarkaana ka mid ahaa walaalaha sweden ayaa goordhaweyto khadka telefoonka aynu kula xiriirnay balse aanu fikirkiisa arinkaa ku wajahan aynu wax uga ogaano bacdamaa bulshada foonku ay tahay tasida weyn u dareemi karaysa waxa halkaa ka socda seer maxamed marka ugu horeysa kusoo dhawo qurbajoogcom
aad iyo aad baan walaalku waan kaaga mahad celinayaa waad salaaban tahay ma soo dhawey waan gartay seer maxamuud bal guud ahaan sidaad u aragto xariga iyo shaqaaqadan hareysay dhismaha tiyaatarka hargeysa bal sidaad u aragto faahfaahin naga sii
horta waxay la tahay waxa weeyaan waa arinku waa kala laba oo si sharci ku saabsan iyo sifaa loo xidhay iyo iyo dad badan oo ka hadlaya baan arkayay waana wax kolley dee qof muwaadini haddii sharciga si qaldan loo maray haddii si saxada loo maray waa waxa dalkaa sharciga garanaya u yaalaan aan anigu aan aan aan aan wax ka garanayaan isle waa fikirdaada ka diido waxa weeyaan tan tiyaatarka sidaynu wada ognahayna tiyaatarka macnaheeda tiyaatar waad garanaysaa waa muhim fanaaniintu ay iyagu ku magacaab lahaayeen hase yeeshee dad badan weydi waaweyn oo fanaanin ayaa jira oo oo laga yaabo inay yow ka gaabsadeen halkan meesha tiyaatarka de fanaanitii xaqa u lahayd meesha ayaa markii la yidhi cumar caydiidbaa la siiyey kadib sugaysay oo dib u fadhiisatay meesha macnaheeduna waxa weeyaan in la kala googooyo iyo in laydhaa qeybbaa baarkina iyo in laydhaa qeybbaa mataqanay booyaduhu soo istaagayaano biyaha laga shubayayo maha meesha waa tiyaatar tiyaatarkana waa cadaan oo waa intii uu ku fadhiyey oo dhan marka haddii ninkaa muwaadinkaa la siiyey dad badanna waxaa jira meelo badanoo bangiga la siiyey oo meeshii wax kale ka samaysteen laakiin waxaan qaadaa muwaadinkani waa nin meesha loo siiyey in tiyaatarka dhiso islamarkaana shaqada tiyaatarka wada marka waxaan u arkaa inay tahay qalad in ninkaa meesha lagu qabsado meesha waxaa lagu fulayaana waa fan markaa qoladan ku doodeysa ku haysata xilligan inkaan ku jirno oo labadii kun iyo lix iyo tobankii ale inkaana la siiyey de meeshu meel banaan mahedo ninkaasaa la siiyey waxaana ku raacsanahay in mataqaanay ninkaan loo daayo oo aan meesha lagu qabsan aniga ku hadlaya magaca fanaaninta ninkaa muwaadinka dhifeena mid baan leeyahay oo dabdejiyo tiyaatarka dhamee baan leeyahay wakti badan buu qaataya aniga magacaas fanaanta ku hadlayana waxaa leeyahay meeshu waa tiyaatar ninkaasaana gacanta laga geliyey haddii idinka hadlayso wasaaradday waxay hoos yimaadaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa arrinkaa ka hadli karta oo haddii muwaadinkaa la xidhiidhi karta oo waxan waa tiyaatarku waa meel fan khuseeya meel ay askar iyo iyo iyo wasiiro iyo salaadiin kasoo galaan meeshana kama banaana marka ninkaa meeshaa loo daayaana nagu leenahay si uu dhamaystiro waan gartay salaadiinta aad ka hadlayso dhowr noocood ayay u qeybsamayeen marka la eego hadalhaynta arintan ma waxaad ka hadlaysaa salaadiinta kala qeybsanaya iyagu markaa qaarna taageersan in qoladan cusub ee lagu wareejiyey halkan baarkinka la leeyahay ee tiyaatarka ah mise waxaad la hadlaysaa qolada leh ganacsadaha ha loo daayo hawsha uu wado waxaa jira qeyb saddexaad oo laba nin oo salaadiin oo iyana sheegtay milkiga baarkinka salaadiintan aad ka hadlayso waa kuwe
ha waxaan arkay waladan midiaan dhegeysanayo niman titlekooda suldaan ahaa olaha meeshana anagaa dheleysiiyey ma garatay marka kuwa le waa nala siiyey kuwa le waa nala siiyey iya iyo salaadiinteena kale ee sharafta leba meeshani waa tiyaatar fan bay khusaysaa meel ay kasoo galaan ma garanayo caadifada iyo dadku inay waxay qadiyaala u degaano si qadiyaalada loo eegana ma aha meeshan waa meel tiyaatara hiil haddii idin hiilayso fanaaniinta u hiilinaysa olo male reer male in la isku hanjaday iyo in laga madadgeliyada wax noqonaysa iyo in mataqanaa halkaa nala gaadho aad bay nagu tahay aad bay nagu tahay qadiyaalada ha la iska daayo tiyaatarkaa nin baa madaxweyne siiyey madaxweyne u qoray ha loo daayo saasaan walaal anigu ay ila tahay walaal aniga rayigayga gaaban haddaan kaldanay haddaan saxsanaya saasay ila tahay anigu funaani baan nahay ninkaas tiyaatar buu dhisaya intuu dhisayana waa la sugaayey waxa kolbaa mataqaanaa qofka lagu qabsadaa waa qalad saasay aniga ila tahay walaal waa gartay muddaba intan tiyaatarka dhismihiisa la waday oo wareejinta lagu wareejiyay cumar caydiidna ay ahayd laba kun iyo afartii dhowr jeer baad tagtay hargeysa ma soo kormeertay ma eegtay maxaa yididiila oo kaaga muuqday dhismahaasi sideed u arkaysa tiyaatarka hargeysoo dib loo soo noloysiiyo kaalin intee la-eg buu ka geli karaa fanka somalilan haatan iyo guud ahaan fanka soomaaliyeedba
walaal walaal anigu waan tegey aniga iyo iyo arkeyga weyn ama orodyahanka weyne mo faarax iyo nuur daagacay tiyaatarka waa lasoo eegay haddaan runta kuu sheega walaal dhaqankeena iyo dadkeena nin ganacsadaha oo yidhi tiyaatar baan dhisayaa ninkaasuun baa jira dadka kaleba fanka si kalaabay u arkaan waxyaalo kale ayaan walaal u arkaan ninkan tiyaatarkiibaaba ku dhiirriga yiri waan dhisayaa marka fanaankana dani waxay ugu jirtaa in tiyaatarka loo dhiso ummadana waxay dani ugu jirtaa in dhaqankooda iyo waxbarashada iyo iyo kensida iyo meelaha mataqaanaaye laysugu yimaado ee lagu kala faa'iidaysta inuu tiyaatarku noqdo tiyaatarka walaal dhismaa ku socday laga yaaba in ninkan muwaadinkaa dhaqaala dee uu dhaqaalo si noqon karo laakiin dee eshiigikaa ma aha maxaad u dhameyn weyday ma aha waa meesha baa lagu haystaa meeshan ma baarkin meel baarkina oo tiyaatarku lahaan jiray ma jirto meel kale oo laydha waa laga gooyey oo ka maqnaan jirto gaar ahaydi ma jirto tiyaatarku waa tiyaatar in badan wada isu fadhiyaa marka ninkaa faraa leegeliyo waa marlabaad waxaan leeyahay su-aashaadi weydiisay anigoo ka jawaabaya dhismaa ku socday waa nig marka hore hadalkayga ku daray isagana waxaan leeyahay muwaadinkaas ku dhaqso galdaloobadu waxay ka imanaysaa walaal waxa weeyaan de waktigan ay qaadatay mana garan karo oo kumana cambaareyn karo ma oran karo waa dhaqaalo daro mana oran karo waxa weeyaan agaji waxa weeyaan de waxaan loo samrin lama helo marka ninkaa tiyaatarka dhisaya nin walow fanaan u dhegeysanaya ama maqlayana waxaan leeyahay de dawladii hadday dhisaysana dawladdaa dhismayd mar hore nin kale oo daamushtara oo inta soo baxo tiyaatar dhisayaana meeshan maynaan arag marka tiyaatarkan fanaanin baa iskale fanaanin baana xaq u leh ninkaasna dawladdaa gacanta ka gelaysay waana hanti wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelintu ay leedahay heshiis kasta oo lagu galayba ninkaa wixii loo ansixiyey ilaa suldaan loo soo kaxaystay iyo qoloqolo loo kala baxa iyo reerreer iyo midnaba ma gala waa meel faneed ilaahay meel kaloo fiican nimankaa ha siiyo madaxweynahana waxaan leenahay waa madaxweynahayadii anigu mana dhaleelayo mana odhanayo waxaad ka wadaa mataqaanaaye inaad dhibaato kiciso waxaan leey madaxweyne tiyaatarka hal qofun baa lagala xisaabtami karayaaye salaadiinta maxaa ka dhigayaa meesha waa si wanaagsan tiyaatar bay ahaan jirta wax kale may ahay aada iyo aada baad umahadsanta walaal waxaan aada uga mahad celinayaa aniguna aniguna khudbajoogi ayaan walaal u mahad celinayaa shaqadaa wadaan baan mataqaanay idinka mahad celinayaa warbaahintu waa waa qaali weeye warbaahintii kheyr le dadka isu soo ururisay ee dalka horumarkiisa ka shigisa ayaa ka dhig halkan oo kaaga duceeyey waana kaaga mahad celinaya walaal aad baan kaaga mahad celinaya umahadsanta taysir maxamuud cumar oo ka tirsan walaalaha sweden ayuu ahaa oo fanaan soomaaliyeed oo la wada garanaya ah oo islamarkaana inooga waramayey dhacdadan eh, dib uga soo cusboonaatay eh, dhismaha tiyaatarka hargeysa oo mulkiilihii gacanta ku hayay dhismihiisa xukuumadda somalilan ay toddobaadkiina dhaafay xabsiga u taxabtay intaanu dib hawada ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo